in ka badan sideed boqol oo qoys oo ku nool magaalada qardho iyo dugsiga agoonta qardho ayaa loo qeybiyey deeq hilib ah oo ay ku deeqday hay-adda bisha cas ee dowladda imaaraadka waxaana qeybinta deeqda hilibka goobjoog ka ahaa maamulka degmada qardho odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada qardho ayaa u mahad celiyey hay-adda bisha cas ee waddanka imaaraadka waxayna sheegeen in loo qeybiyey dadkii mudnaa run ahaantii maaha markii ugu horraysay hay-adda bisha casahi ay taageero u keento dadka danyarta ah iyo agoomaha aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waa muhim waa wax loo baahan yahay in il gaara lagu hayo ee carruurtan dugsiga agoomaha waxa ay sugayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo cid walba waxay ka sugayaan taageero waxay sugayaan gacantooda waxaan kaloo ugu baaqayaa dhammaan ummadda kale oo muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey in ay arrintan kudayasho ka sameeyaan iyaguna oo ay taageeradooda soo gaadhsiiyaan aad iyo aad baan mar kale ugu mahad celinayaa waxaan sidoo kaleeto leeyahay farxad ku ciida dhallinyaradan quruxda badan sharafta badan iyo maamulkooda maamulka gacanta ku haya oo runtii har iyo habeen u taagan sidai ay noqon lahaayeen kuwa mustaqbalka ee gaara higsigooda iyo ujeeddadooda waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo runtii mar walba la garab taagan markii masiiba dhacdo ama markii loo baahdo badbaado dadka runtii aad uga qayb qaadata hay-addaasi waxaan leenahay meesha ka soo saarteen wax ka khayr badan allaha idinku bedelo maamulkii dowladda hoose qardhana hay-adaha sida gaarka uula shaqeeya oo ay ka mid tahay bisha cas imaaraadka insha allah waxay siin doontaa abaalmarino kala duwan marka insha allah maanta waxaan halkan aan idinkaga guddoonnay arigii ulxiyada ahaa oo runtii aan odhan karno dadka lasoo xule maantay waa dadkii ugu habboonaa ee laga soo xulay gudaha magaalada qardho hadday ahaan lahaayeen agoommo hadday ahaan dad danyar ah ee runtii deeqdaas waa idinka guddoonnay waana bixinnay sheekh cabduqaadir yaasiin maamulaha dugsiga aqoonta qardho ayaa sheegay in aqoonta la caawiyo ay tahay wax loogu dhowaado alle waxa uuna u mahad celiyey hay-adda bisha cas ee soo dhiibtay deeqda hilibka ah maanta waxaa nasiib u yeeshay inay soo booqdaan waxa weeye wafdi ka socda alimaarada alcarabiya hilaal alaxmar wafdigaasoo u wada musaacidaad adaaxi ah insha allaahu waxayna bisiin doonaan ardada agoonta ah waalidiintoodiina waa xaadir iyana waa diyaar waxaa kaloo insha allaahu jooga maamulkii degmada gudoomiye ku-xigeenkii degmada iyo xildhibaano la socda waxaan rajaynaynaa in agoonta ay waxay u yimaadeen inay agoonta wax ka guddoonsiiyaan adaaxida loo qaybinayo khayr badan baan u rajaynaynaa cid walba oo kaalmaysa agoon kaalmaysa